أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati alanbiyaa aayadda afartan iyo sideedaad ayaa casharka uu ka bilaabanayaa caawa qisas ambiyo dhowr ah ayaan halkan ka bilaabanayo oo nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi haaruun ayaa dhowr aayadood saddex aayadood meelaha alla uga warramayaa kadibna qisas isxigxigo oo nebiyullaahi ibraahim qisadiisa iyo ay ka mid tahay iyo ambiyo kale oo aan sida ay u kala horeeyaan aan u kala horreynin ayay suuraddu ka warramaysaa ilaa dhowr iyo toban taqriiban ama toban nebi qisaskooda ama yacnii umuuro marka iyaga ku saabsan bay aayaduhu ka warramayaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ahee aataynaa waxaanu siinay muusaa nebiyullaahi muuse iyo wahaaruuna nebiyullaahi haaruun alfurqaana ayaan siinay kii kala bixinayay xaqa ee baatilka iyo wadiyaa-an iftiin ayaan siinay wadikran watadkiiran waanin ayaanu siinay lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsado waana u ah aladiina kuwii waana u ah yaqshawna ka cabsanayeen rabbahum rabbigood ka cabsanayeen bilgeybi xaal ou qeyb uga sugan yahay oo aynan u jeedaynin markaas wahum iyaguna mushfiquuna ay yihiin kuwa aada u cabsi badan min asaacati min ajli saacati saacadda dhicitaankeeda darteedna aada ugu cabsi badan wahaadaa kan oo qur-aanka ahna dikrun waana waayo isaguna dikriga oo mubaarakun la barakeeyey oo anfac badan dikriga oo anzalnaa aanu soo dejinnay innaga hu isaga dikriga aan soo dejinnay afa antum idinku munkiruuna kuwa inkiraya miyaad tihiin lahu lidikri dikrigaa kuwa inkirayo miyaad idinku tihiin marka marka alla wuxuu leeyahay nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun wixii alla siiyey kitaabkii la siiyey iyo sida u qiimo badnaa kadibna kitaabkeenna ayaa la raacinayaa oo nabigeenna sala allahu alayh waalihi wasalam la siiyo qur-aanka ah marka alla wuxuu yihi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe aataynaa muusaa muuse waxaanu siinay iyo wahaaruuna iyo haaruun alfurqaana ayaan siinay furqaan furqaanna marka waxaa laga wadaa mid kala bixinayo xaqa iyo baatilka yacni alkitaaba ayaan siinay almufariqa bayna alxaqi waalbaatili kitaab xaqi iyo baatilkii kala soocayo waana towreed kitaabkaas towraah ayb waxaa kaloo lagu macneeyaa alfurqaanadaan siinay guul ayaa lagu magacaabaa oo ibnu zayd wuxuu ku fasiray alfurqaana ay nasra cala alacdaa acdaa'da oo laga guulaysto ayaanu siinay waa sidau alla u yidhi wamaa anzalnaa calaa cabdinaa yowma alfurqaani waa maalintii guusha waayo oo gaalada iyo muslimku beder de maalin kala soocday bay noqotay muslimi mu'miniintii iyo gaaladii oo guul ayaa alla mu'miniinta uu siiyey macnahana aayadda furqaanka waa lagu macneeyey wadiyaa-an ayaan siinay iftiin ay wa aataynaa waxaanu siinay nabiyullaahi muusa diyaa-an baan siinay muuse iyo haaruun iftiin oo markaa yacni dariiqa lagu iftiinsado waa kitaabkaa baa tilmaamahaas dhan wato wadikran ayaan siinay watadkiiran wax lagu waansamo oo wax waaninayo lilmuttaqiina kuwa alla ka dhowrsanayo ka cabsanaya mid waaninayaan siinay intaas saddexdaa sifaba halkaa kitaab baa iska leh ayb aladiina kuwii waaninayo lilmuttaqiinada ka bedel wadikran watadkiiran lilmuttaqiina aladiina liladiina kuwii waaninayo waana u ah yaqshawna ka cabsanayaan rabbahum rabbigood kuwa ka baqayo bilgeybi xaal ou qeyb uga sugan yahay oo qeybu uga sugan yahay macnuhu waxay tahay ma arkayaan markaan ay alla caabudayaan indhahooda kama qaadayaanoo ma arkayaan marka aliimaanu min aliimaani bilgeyb ayay ka mid tahay ma arkayaanna macnaheeda da ma jira maaha wax kasta oo aan la arkaynin ma jiraan ma ahan sidaa in la leeyahay oo ruuxda adiga kugu jirto oo qofkan kaasoo horjeeda ku jirto ma aragtid adiga haddana inay jirto waad rumaysan tahay waxaadna ku rumaysan tahay aharkeedii baa muuqdo dhaqdhaqaaqan iyo oradkan iyo qofka ku jiraa inay ruuxda raadkeeda uu yahay baad dareemay ee allah subxaanahu wa tacaalaana qeybba ha nooga sugnaadee haddana inuu jiro aahaartiisii baa meel walba ka muuqanayso oo cirkii iyo dhulkii iyo badihii iyo webiyaalkii iyo buurihii iyo innaga lafteenna nafsadeenna iyo xubnaheenna markaan fiirino waxaa noo soo baxayo dhe rabbi jiritaankiisa ayb qeyb in alle markaa lagu caabudanada waxaa ki waaba imtixaanka waaba taas dadkii marka waa la fiirinayaa marka ninka allaha u shukriyo oo garto oo caabudo iyo midka waa kaa qeyb buu kaa yahay uma jeedidees ha rabto yeel midka isdhahaya labadaa in la kala saaro la imtixaanaaba loogu talagalay aladiina kuwiiba waanin uu yahay yaqshawna cabsanayaan rabbahum rabbigood kuwa ka cabsanaya bilqeybi xaal uu qeyb ku sugan yahay oo uga sugan yahay iyaga oo indhahooda aanay u jeedaynin wahum iyaguna mushfiquuna kuwa aada u walwal badan oo u cabsi badan waay min asaacati saacadda darteed u cabsi badan oo qiyaamihii iyo saacaddii bay aada uga baqayaan marka tilmaamaha mu'miniinta dadka wanaagsan waxaa ka mid a qofka inuu aakhirada ka cabsado saacad inay ka dambeyso dhimashadii ka cabsado waa tilmaam fiican wa haadaa kan oo qur-aankan ahna dikrun weeyaan tadkiirun waano waayo isaguna dikriga oo mubaarakun la barakeeyey mubaarakun marka la leeyahay macnuhu waxaa weeya waa nafci badan yahay shayga anfaca badan baa la yidhaha waxaas waa mubaarak macnaha waa anfac badan yahay oo qur-aankani marka aada buu u anfac badan yahayo dhinac kasta akhlaaq wanaagsan hadday noqon lahayd iyo hadday caqiido fiican noqon lahayd iyo hadday xugun wanaagsan oo cadaalad ku dhisanba uu noqon lahaa intaba waa ku anfac badan yahay suuratu daahana waxaan kusoo marnay maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa marka in lagu dhur darsado oo lagu dhibtoodo qur-aanka looma soo dejinine inuu qofka iyo mujtamaca labadaba anfaco ayaa alla u keenay kaas oo anzalnaa aanu soo dejinay hu isaga afa antum idinku munkiruuna kuwa inkiraya miyaa tihiin lahu lilqur'aani ama lidikri dikrigaa kuwa inkiraya miyaa tihiin idinku waa istifhaam tawbiiqi ah waayo iyagii baa lagu ceebeynaya marka qur-aankaasaa u anfaca badan idinkuma inkiraysaanna ayb walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunaa bihi caalimiin halkan laga bilaabo ilaa dhowr aayadood dood nebiyullaahi ibraahim iyo qoomkiisii ilaahay dartiis u dhex martay ayaa halkan alla uga sheekeynaya dhowr mar ayaa nebiyullaahi ibraahim iyo qoomkiisu ay doodeen qeybo waxaan kusoo marnay suurat alancaam ayaan kusoo marnay oo waid qaala ibraahimu liabiihi azara atattakhidu asnaama aaliha inii araaka waqowmaka fii dalaalin mubiin wkadalika nurii ibraahima malakuuta asamaawaati waalardi waliyakuna min almuuqiniin falama jana calayhi leylu ra'aa kowkaban qaala hada rabbii falama afala qaala laa uxibu laafiliin ilaa alla uu yidhi waxaajahu qowmu qaala atuxaajuunii fi llahi waqad hadaan ilaa aakhiri laaya doodaa marka waa uga badiyey waana uga adkaaday suuratulbaqarana doodii ou namruud iyo isaga dhex martay yaan kusoo marno alam tara ila aladii xaaja ibraahima fii rabbihi an aataahu allahu lmulka id qaala ibraahimu rabbiya aladii yuxyii wayumiit qaala ana uxyii waumiitu qaala ibraahimu faina allaha yaأtii bishamsi min almashriqi faأti biha min almagribi fabuhita aladii kafar meeshaasna marka kaana waa uga badiyey oo waaba wareeray markuu su-aashaa uu ku dhigay middaanna marka waa dood kale oo isaga iyo qoomkiisii dhex martay oo uu markaa ku tusaaleeyey meel cidlo ah inay taagan yihiin marka allah wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe aataynaa waxaanu siinay ibraahiima ibraahim rushdahu hanuunkiisii ayaan siinay min qablu min qabli muusaa wa haaruuna muuse iyo haaruun hortood ayaan isaga hanuunkiisii siinay wa kunnaa waxaan ahayn caalimiina kuwii og oo yacnii ogaal ule bihi ibraahim isaga xaalkiisa id waqti baan ahayn kuwii og qaala uu yidhi liabiihi ama id waqti baan siinay hanuunkiisii qaala ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabihi iyo wa qowmihi qowmkiisa maa haadihi maa maxayba haadihi tan ay tahay tanday attamaahiilu masawirada ah allatii taa oo antum idinku caakifuuna kuwii negi ku ah aada tihiin lahaa ay calayhaa korkeeda aada negi ku tihiin waa maxay waxaan aada dul hogan tihiin ood kor fadhisaan ee masawiradan iyo asnaamtan la qorqoray ah qaaluu waxay yidhaahdeen wajadnaa waxaanu aragnay oon helnay aabaa'anaa aabbayaalkeen ayaan helnay caabidiina inay caabudayaan kuwa caabudaya ay yihiin lahaa iyada ayb jawaabtoodii marka taqliid baxti ah bay noqotay marka taqliid baxti ah taqliid waxaa la yidhaha wax aadan cilmi ulahayn ood leedahay aabbahay awoogayaan kasoo gaaray uun bes maxay ku salaysan tahay haddii lagu yidhaahdana ma taqaanin xujadoodii marka halkaasay martay marka alla wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah aataynaa waxaanu siinay ibraahiima nabiyullaahi ibraahim rushdahu ayaan siinay hanuunkiisaan siinay ayb qurdubi wuxuu ku macneeyey rushdahu ay salaaxahu suubanaan ayaa la siiyey suubanaantiisii min qablu qablu hadda yacnii waa la bineeyo damaa lagu bineeyey idaafa lagaa ka xadfan manaa macnaheedaa la niyeysan yahay lafdigeeda lama sheegin sidaa markay tahay marka maxaa lasoo qadarayaa marka shayga maskaxda ku jira waa maxayna oo la niyeysan yahay siyaaqa haddii la raaco waa min qablu ay min qabli muusa wa haaruuna nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun hortood yacni isagaan hanuunkiisii siinay macnahaasaana ugu fiican in lagu macneeyo qaar waxay dhahayaan min qablu waxaa loo jeedaa min qabli lbuluuq intuusan qaan gaarin ayaa hanuunkiisiiba aan siinay ayb qaar waxay leeyihin min qablu min qabli muxamedin sala allahu alayhi wasalam yacnii nebi moxamed hortiis isagaan hanuunkii siinay intaa marka waxaa u wanaagsan min qabli muusa wa haaruuna in la yidhahdo wa kunnaa waxaan ahayn caalimiina kuwii og oo ku cilmile bihi isaga oo marka aan sidaa siinaynay hanuunkeenna hanuunkiisa aan siinaynay kuwo ogoo ku cilmile baan ahayn id waqti ayaanu hanuunkiisii siinay qaala uu ku yidhi liabiihi aabbihi aabbihii buu ka bilaabay leanna saa ugu dhow dad iyo wa qowmihi tolkiis uu ku yidhi maa maxaybaa haadihi tani ay tahay ay ahaatay tanday attamaahiilu ee masawirada ah timthaal waxaa la yidhaahdaa shay yacnii in inta la qoro dhagax iyo wax lamida inta la qoro dad loo ekaysiiyo ama xoolo loo ekaysiiyo yacni khalqun min khalqila min khalqillaahi in loo ekaysiiyo shay iyadoo marka qoritaan iyo naxti iyo waxaa la sameynayo marka tamaathiishan taallooyinkan waa maxay ahaatay maa maxayba haadihi tan ay ahaatay tanday attamaahiilu sawirada jurmiga leh ah allatii taas oo antum idinku caakifuuna kuwii negi a aada tihiin lahaa ay calayhaa korkeeda aada iska dul hogan tihiin yani waa maxay waxaan masawiradan aada dul fadhisaan ood waqti ku dhuminaysaan waa maxayna ayb lahaada marka sidaa markaan ku wadno bimacnaa calayhaa waxaa kaloo bannaan caakifuuna calayhaa in inta loo soo qadaro lahaana laamkan marka tacliil laga dhigo oo macnuhu marka uu noqdo maa maxayba haadihi tan ay ahaatay tan daya tamaahiilu masawirada iyo taallooyinka ah allatii taas oo antum idinku caakifuuna aada nagi dul nagi tihiin calayhaa korkeeda aada ku aada ku dul nag tihiin lahaa liajlihaa iyada darteedna aada yacnii ugu nagi tihiin sidaana marka waa la dhihi karaa qaaluu waxay yidhaaheen markaa dadkiisu nabiyullaahi ibraahim dad waxay ahaayeen asnaam caabudo xidigahana ka faashado oo waxay aaminsanaayeen xidigaha cirka dhulka inay taahiir ku leeyihiin waxbay isku nambaray isa saarsaarayaan xidigaa hadduu meeshaa ka baxo kaas hadduu meeshaa dego haddii la waayo dhulka waxaasaa ka dhacayo ayay leeyihiin waa laba marka shirki oo midna cibaadatulkawaakib ka timido in xidigaha la caabudo asnaam dhulka u taallay oo ay caabudayeenna waa jireen ayb shirkiga ummadaha marka la fiiriya laba jihow ka imaadaa baa la dhahaa shirkul umam ummadihii horaan ka hadlaynaa shirku qowmi ibraahim cibaadatlkawaakib ayay ahaydoo xidigahaas kore iyo inay ka faashadaan oo ay caabudaan oo iyadu inay qudro xidiguhu leeyihiin inay iska dhaadh ay aaminsanaayeen nooca kale waxa uu yahay alguluw fi saalixiin dadka wan wanaagsan ee saalixiinta ee owliyada ah ama yacni ambiyada oo inta lagu xadgudbo wixii ilaahay lahaa iyaga la siiyo shirkigaasina qowmu nuux shirkigooda ayuu ahaa fii suurati nuux buu allah wuxuu ku yidhi waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra dadkaas dad waxay ahaayeen saalixiina oo wan wanaagsanaa markay dhinteen ayaa la masawiray dhagax iyo waxbay ka samaysteen si ay cibaadada ugu xasuustaan markii dambena way caabudeen sida bukhaari fii saxiixihi uu ku wariyey can ibni cabbaas marka labadaa meel baa marka shirkigii taariikhda ummadihii hore qur-aanku siduu ka sheegay labadaas dhinac waay labadoodana waxaa aada u badan shirkiga ka dhasho alguluw fi saalixiin dadka wan wanaagsan oo lagu xadgudbo kaasaa daran waana haddaad fiiriso ummadaha muslimiinta waqtigan aan joognana im ummado badan ayuu ka dhumiyey dariiqii xaqa ahaa dad badan baan ilaahay waxba u aqoonin dadka ay ku tacalluqaan ee saalixiinta iyo owliyadana aada uga cabsado oo rabbina aan ka baqaynin salaada aan dukanaynin oo aan yacni waxba aan cibaadadii alla aan samaynaynin marnaba aan alla cabsidiis qalbiga aanay uga jirin marka ay timaado ama ay noqoto waxbaa la xusayaa ama waxbaa la ziyaaranayaa iyo nadar baa qolo yacni yaa la geynayaa shardi meel laga xirtay baa la geynayaa markay noqotona haddii uu baajiyo waa baqayaa in maalka ka baaba oo ilmuhu inay ka dhintaan waxaasuu ka baqayaa aawe baqdintii ilaahay subxaanahu watacaala marka ayb marka alla wuxuu leeyahay id waqti baanu siinay qaala uu ku yidhi nabiyullaahi ibraahim liabiihi aabihi iyo wa qowmihi qowmkiisa maa maxay baa haadihi tan ay tahay tanday atamaahiilu masawirada ah allatii taa oo antum idinku caakifuuna kuwii negi ah aad tihiin lahaa ay calayhaa korkeeda kuwii negi ku ah aad tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen wajadnaa waxaanu helnay oon aragnay aabaa-anaa aabbayaalkeen caabidiina kuwii caabudaya inay yihiin lahaa asnaamtan saan unbaan aabbayaalkeen kasoo gaarnay bay dheheen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim laqad kuntum lawallaahi qad xaqiiqe ee kuntum waxaad ahaydeen antum idinka iyo wa aabaa-ukum aabbayaalkiin fii dalaalin baadi dhexdeed ayaad ahaydeen mubiinin oo cad idinka iyo aabbayaalkiinba baadi cad baad ku jirteen qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa manoo ma noola timid bilxaqi shay dhab a miyaad noola timid xaq am mise anta adigu min allaacibiina kuwa dheeldheelayaad ka mid tahay oo yacnii ma iska ciyaaraysaayo yacni waxay leeyihiin ma ma ma jeesjeesaysaa min allaacibiina macnaha ma jeesjeesaysaa bay ka wadaan sababta ay sidan u dhahayaanna waxay tahay siday mufasiriintu ay sheegayaan waxayba la yaaban yihiin ninkan dhallinyarada ah ee iyaga ku dhex jiro sida uu ugu dhiiraday inuu iyagana baadi ku xukumo yaan asnaamtan la caabudinna uu u yidhaahdo oo u dhahay ayay la yaabeen yani maalka ma iska kaftamayaayo mase waa ka dhab leanna maxaa yeelay nin dhalinyaro ah intaan sidan ah inuu ku dhiirado arrin aabbayaalkii iyo waalidkii kusoo jireen waa baatil inuu ku dhiiradaa ma fududa ayb marka sidaabay waxay u yidhaahdeen aduu mar dhab baad noola timid mase waa iska ciyaaraysaa ayb qaaluu waxay yidhaa qaala wuxuu yidhi laqad kuntum lawallaahi qad xaqiiqee kuntum waxaad ahaydeen antum idinku iyo wa aabaa-ukum aabbayaalkiin fii dalaalin baadi dhexdeed baadida oo mubiinin cad ayaad ku sugnaydeen buu yidhi ee hadda ilaahay u towbad keenoo ilaahay caabuda keligii qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa miyaad noola timid bilxaqi shay dhab a miyaad noola timid am mise anta adigu min allaacibiina kuwa dheeldheelaya oo jees jees ayaad ka mid tahay yani ma nagu ciyaaraysaa waxay is yidhaahdeen waa iska kaftamayaa kaftanna meeshiisuu ku dhammaadaa laakiin marka ninkani mabdi-ii nii iyo uma soo socday islahaayeen haddii marka wuxuu ay dhab ka yihiinna iska fiiriyo arka ayb qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim bal e inaan iska ciyaaraya iska daaye rabbukum rabbigiin rabusamaawaati samaawaadka kan abuurayo iska leh waayo oo maamulayo waalardi dhulka ka iska le maamulayo abuuray waayo alladii kii fadarahunna idinka idin abuuray waayo kan idin abuuray weeyaan rabbigiin wa ana aniguna shaahidun mid markhaati ah wa ana aniguna calaa daalikum kiinaas korkiisa shaahidun mid markhaati ah baan ahay min ashaahidiina kuwa markhaati kacaya ka mid ah intaabuu marka isagana ugu jawaabay qaala wuxuu yihi nabiyullaahi ibraahim bal ee rabbukum rabbigiin rabu samaawaati waay idinka rabbigiin kan idin leh idin maamulayo oo idin abuuray waa rabu samaawaati samaawaadka ciraryaalo rabbigooda waay waalardi dhulka rabbigiis waaye alladii kii fatara abuuray oo amaamuday hunna iyaga dhulkii iyo ciraryaal abuuray wa ana aniguna shaahidun mid markhaati a baan ahay calaa dalikum kiinaasaan aniguna markhaati ka ahay min ashaahidiina kuwa markhaati kacaya ka mid ah taasaan aniguna markhaati ka ahay marka arrintu dheel ma joogto watallaahi la akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin watallaahi allaan ku dhaartayee la akiidanna u xeeladaystee oo u xeeladaystee asnaamakum asnaamtiinna u xeeladaystee waan u xeeladaysanayaa oo waa shir qoolayaa bacda an tuwalluu markaad jeesataan ka gadaale mudbiriina xaalaad tihiin idinkoo daba jeedinayood markaad baxdaan marka xaggay u baxayaanna ciid ciiday ahaydoo marka maalin ciida oo ay iyagu marka meelo kale iyo kusoo ciidayaan oy meel aadayaan oo fantasiyo iyo wax u socdaan maalintaabuu la raadsaday marka hadalkan marka nabiyullaahi ibraahim uu dhahayo watallaahi la akiidanna asnaamakum ma nafsadiisuu ku qarsaday mise bannaankuu ka sheegay oo bannaankuu soo dhigay sida muuqato ama siyaaqa aayaadka soo socdo bannaanka ma soo dhiganin laakiin mufasiriintu waxay leeyihiin qof baa maqlayay isagu markuu hoos buu u yidhi laakiin qof baa maqlayay waana hadhow midka dhihi doono qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim qaar kalena marka waxay leeyihiin markay tageen iyaga maalintii la gaaray oy iska tageen oy magaaladu banneeyeen oo dad yar oo iska ducafo ah baa ku haray kuwaas baa isaga marka maqlay isagoo dhahaya hadalkan ayb labadaa macnay marka ku sheegaan watallaahi allaan ku dhaartayee la akiidanna shir qoole oo shir qoole yacni waa u xeeladaysanayaayo u xeeladaysanaya burburintooda u xeeladaysanaa marka asnaamakum asnaamtiina burburinteeda u xeeladaystee bacda an tuwalluu markaad jeesataan mudbiriina xaal aad tihiin idinkoo daba jeedinayo markaad jeesataan marka tuwalluu waa mudaaricu wallaa waayo marka saa marka loo dhigo ayb ay tuwalluu ilaa ciidikum markaad ciiddiina u jeesataan oo maalinta ciiddiina aad tagtaan markaas waayo marka aan markaa yacni asnaamtiina baabi-inayo way tageen marka fajacalahum judaadan ilaa kabiiran lahum lacalahum ilayhi yarjicuun fajacala wuxuu ka dhigay nabiyullaahi ibraahim hum asnaamtii wuxuu ka yeelay uu ka dhigay judaadan gaballo gaballo burburay ayuu ka yeelay ilaa kabiiran mid weyn maahane kaa oo lahum iyaga u sugnaaday oo iyagu ay lahaayeen sanam weyn oo iyaga ay lahaayeen maahane wuxuu sidaa u yeelay lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu say usoo laabtaan ilayhi ilaa diini ibraahiima ibraahim diintiisa say ugu soo laabtaan yani midkan weyn wuxuu u reebay inuu xujo uga dhigo oo markaa bal intay caqli yeeshaan diintii nabiyullaahi ibraahim ay usoo laabtaan oo yimaadaan marka xarafkan judaadanna waa la akriyey jidaadanna waa la akriyey wa aslu ljadi waxaa weeyaan alqaطcu waa goynta marka jidaadan marka la yidhaha waxay noqonaysaa majduudatan mid la burburiyey buu ka dhigay waay judaadan marka la yidhaahdana waa bur waa burburkii waay iyo gaballadii fajacala wuxuu ka dhigay nabiyullaahi ibraahim hum asnaamtii judaadan buu ka dhigay burbur gaballo ayuu ka yeelay ayb oo yacnii gaballo markaa la burburiyey ayuu ka yeelay waa jejebiyey waay ilaa kabiiran mid weyn oo lahum iyaga u sugnaaday maahane ma jebin ninkaasi faaskii iyo masaartii oo wax ku jebinayay ayuu luquntana u suray markaa ayb saasaan marka yacni mufasiriinta qaar ay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin rabatahu biyadihi gacantiisuu ku xiray oo markaa masaartii gacantiisiibuu u geliyey oo ku xiray ayb waxaana awalbada ruux ma lahayn laakiin qof oo kaley ka dhigeen marka gacantiisii ayuu marka ugu xiray faaskii marka ayb asnaamtaas marka la caabudayo dadku ay ku maman yihiin haw malaynin wax zamankii hore ku ekaay zamankan laftiisa saas unbaa asnaamta loo caabudaa buudiistaha iyo hinduuga iyo waxa ay caabudayaan waa kan un waxaan oo kale ayb kan oo kale unbay caabudayaan waxaad arkaysaa isagaa qorayo sanamkii waa dhagax qof oo kale u ekaysiinayaa waa qofay markaa dabcan ay barakaysanayaan ayuu ku magacaabayaa waxaa laga yaabaa inuu intuu qorqoro qorqoro ou habeeyo cabaar markau wadaba haddana ou dhac oo u sujuudo xoogaa yar kabacdiba inxinaa oo u sameeyo ayb beri baan marka qolo budiista ah baan saas ku arkayba nacam sanamkii meel buu ugu dheganaa ay deganaayeen jaranjarow saartay meeshii markaasuu qorid ku bilaabay nacam qorid buu ku bilaabay markuu cabaar waday xoogaa kadibba marka waa dhag buu usiiya saas buu gacmaha dhahayaa waa waa u sujuudayaa inxinaa u sameynaya xoogaa kaloo haddana wadayaa sidii u yeelayaa nacam waxaa igu soo dhacday marka atacbuduuna maa tanxituuna wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun nacam waxaad idinka qoraysaan miyaad caabudaysaan buu leeyahay allah nacam walidaalika waxa qur-aanku ka sheekeynayo dad aan jirin ma aha waxaanoo dhan mabaadi dad ay haystaan nimankaa marka buudiistaha iyo hinduuga iyo dadkan markaa wathaniyiintaa sidaas unbay u dhaqmaan xujada kuwan dul saarana iyagana dul saaran dadka marka shahaadooyinkan ay qaadanayaan ama b h d ha noqoto ama master ha noqoto qofka ma ka dhigayso yacni qof dadnimo fiican hadda waxaa laga yaabaa qofka sidaas yeelayo inuu yahay markaad fiiriso yacni levelka uu joogo qof degree iyo kuwa ka badan ba haysto inuu yahay waxaas sameynaya marka adiga digriiga waxba kaama dhiba waxba kaama dhigaayo noloshaada wax uu ku kordhinayo yacni macnawiyaadkaaga waxba kuma kordhinayo hadduu bato wuxuu wax ku kordhinayaa xisiyaadkaaga laakiin macnawiyaadka diina wax ku kordhiso weligaa marka haddaad macnawi macnawiyaadkaagu inuu dhisnaado haddaad rabto diinta inaad ku dadaashid waa ilaa haddii kale qof un waxaad noqonaysaa maalka xaggiisa iyo xisiyaadka iyo maadada iyo un ka muuqda unbaad noqonaysaa macnawiyanna baaba-san oo duunsan ayb markaa nabiyullaahi ibraahim wuxuu y midkaabuu marka reebay muxuu saa u yeelayna lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna bal inay soo laabtaan ilayhi ilaa diini ibraahiima inay usoo laabtaan ayb damiirka marka ilayhi halkaasaan u celinaynaa marka lacallahum yarjicuuna ilaa diinihi wa ilaa maa yadcuuhum ilayhi waxaa kaloo loo celiyaa lacallahum yarjicuuna ilayhi ibraahim inay usoo laabtaan oy su-aalaan markaas markay su-aalaanna uu ka gar hela marka hadhow qaaluu waxay yidhaahdeen man facala man kumaa facala sameeyey haadaa kan biaalihatinaa macbuudiyaalkeenna ku sameeyey inahu isagu la min aldaalimiina kuwa dulmiga falay buu ka mid ahaaday waa mid gar daran oo dulmi dulmi fale ah iyou ahaaday qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waxaan maqalnay fatan ayaan maqalnay nin dhallinyaro ah kaa oo yadkuruhum sheegayo ilaahyadii bisu-in xumaan ku sheegayo kaa oo yuqaalu lahu la yiraahdo loogu dhawaaqo ibraahiimu ibraahim la yiraahdo qaaluu waxay yidhaahdeen fa-tuu bihi la kaalaya oo keena ibraahim calaa acyuni innaasi dadka indhahooda korkooda xaal uu yahay yani dadku ha arkeen lacallahum yashhaduuna likay yashhaduu say markhaati u noqdaan dadkii oy goobjoogayaal u noqdaan ayb qaaluu waxay yidhaahdeen man kumaa facala sameeyey haadaa kan ficilkan ayaa sameeyey biaalihatinaa macbuudyaalkeenna ku sameeyey ilaahyadeenna inahu isagu la min aldaalimiina kuwa dulmiga falay buu ka mid ahaaday qaaluu waxay yidhaahdeen kuwiibaa sheegaya marka wax magaradka ahaa ee warkii ka maqlay samicnaa waxaan maqalnay fatan baan maqalnay nin dhallinyaro ah ninkaa dhallinyarada oo yadkuruhum yadkuru sheegaya hum aalihada bisu-in xumaan ku sheegayaan maqlayna inaga ka oo yuqaalu lahu la yiraahdo ibraahiimu ibraahim la yiraahdo saasaan maqalnay bay dheheen qaaluu marka waxay yidhaahdeen qowmu ibraahim fa-tuu bihi la kaalayo fa-tuu keena oo la imaada bihi biibraahiima ibraahim la imaada calaa acyuni nnaasi marka jaari majruurkan waa la xaalayna calaa acyuni nnaasi dadka indhahooda korkooda xaal uu yahay yacnii intaad keentaan meel kore fariisiya si dadka ay u arkaan qofka marka la rabo qof kasto inuu arko meel koraa la fariisiyaa soo maha meel koruu fariisanayaa indhaha marka isagaa ka koreeyo waa loo jeedaa marka marka calaa acyuni nnaasi dadka indhahooda korkooda xaal uu yahay wey lacallahum yashhaduuna bal inay markhaati noqdaanoo dadku ay ogaadaan arrintan waxay rabaan marka inay meel cidla ka maagaanay diidayaan say iyagu la tahay oo waxay rabaan markhaati inay kusoo ogaano ninkan inuu aalihadii waxaan ku sameeyey markhaati bay rabaan inay ku helaan oo qofka marka de dembi iyo wax lamida lagu soo oogaayo waa in ama isagu ou qirtaa ama markhaati in loo helaan ayb marka iyaga waxay rabaan marka bal dadka ha maqleen dhowr qof ama dad badan ha maqleen si markhaati ay ugu ay ugu furaan hadhow ayb qaaluu a anta facalta haadaa biaalihatina yaa ibraahim way keeneen marka waa u yeereen qaaluu waxay yidhaahdeen a anta adiga miyaa facalta samaysay a anta adiga adiga miyaa facalta sameeyey haadaa kan biaalihatinaa aalihadeenna ku sameeyey yaa ibraahiimu ibraahiimow qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim bal eh ay lam afcal anigu ma samaynin bal e facalahu waxaa same facala waxaa sameeyey hu ficilkan kabiiruhum kooda weyn ayaa sameeyey haadaa oo kan ah fas'aluu su-aala oo weydiiya hum iyagii su-aala in kaanuu haddii ay ahaa hadday yihiin haddii ay ahaadeen yandiquuna kuwa dhawaaqayo hadlayo bal kan iyaga su-aala bal hadday dhawaaqayaan oy hadlayaan farajacuu way laabteen ilaa anfusihim nafahoodii bay dib ugu laabteen faqaaluu waxay yidhaahdeen inakum idinku antum idinka ayaa addaalimuuna kuwa dulmi falay ah idinkaa daalimiina ayb marka idinkaa daalimiina marka iyagii seebay markaas yacnii dulmi isugu qirayaan yacnii laba macnoba waa ku jiraayo cibaadada aada caabudaysaan wax aan dhawaaqi karin inaad caabuddaan horta dulmi baad ku fasheen oo saas baad daalimiin ku tihiin macnaha labaadna inakum antumu daalimuuna idinkaa daalimiinoo haada rajula ninkan baad dulminaysaan maxaad ku dulminaysaan inaad weydiisaan wa haadihi aalihatukum xaadiratun fas'aluuha idinkaaba dulmile maxaad ninkan ka rabtaan ilaahyadiina maad weydiisaan labadaa macnaba marka meesha waa ku jiraan iyaga marka dulmiga waxay isugu qirayaan marna de waxaan dhawaaqaynin baad caabudaysaan waa dulmi arrintaas amase ninkan maxaadba ka rabtaanna ilaahyadan sow idinkama caabudaan haah bal ha la weydiiyo su-aala yaa dhibkan gaar idin gaarsiiyey dhaha labadaas macnaba marka waa ku jiraa ayb meeshan marka nabiyullaahi ibraahim de marka uu leeyahay qaala bal facalahu bal marka waa xarfu idraabin waxaa ka horeeya marka qadaran lam afcalhu anigu ma samaynine kanaa sameeyey meeshaas marka culimada waxay yidhaahdaan maxay tahay ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin tawriya ku jirta oo yacnii waa xeeladaysanaya oo been qayaxan maahano macnuhu marka waxay tahay bal facalahu kabiiruhum alla allah sidan yeelay allah sidan yeelay markuu leeyahay hadda aniga iyo ficilkayga allahna abuuray marka saasoo kale ka dhigan tahay ilaahay baa marka yeelay bimacnaa isagaa qadaray saasuu ka wadaa iyaga laakiin wuxuu u tusayaa kooda weyn inuu ka wado qaar sidaasay dheheen kuwo kalena waxay yidhaahdeen shardi baa ku jiro bal facalahu kabiiruhum in kaanuu yandiquuna bal hadayba dhawaaqayaan way marka shardigaas baa marka beenta bixinayo waxyaabahaas dhan marka ibnu jariir isaga midkan dambe iyo waa diidayaa xadiidka wuxuuna keenayaa ibraahim saddex beenood ayuu sheegay ilaahay dartiis buunu u sheegay saddexdaba middan marka mid ka mida bay ahayd marka qiyaamaha marka la tagana waa ka cudur daaranaya marka shafaacada iyo la su-aalo wuxuu dhahayaa aniga saddex beenood baan sheegayo idhabuu ilaa ilaa ilaa muusa muuse utaga waa ka dhahaya taas marka wuu ku cudur daaranayaa marka adu waxay leeyihiin marka been buu isaga laftiisa u arkaa ka dhacday aduu siday ahaataba marka qaar marka dade nebi haddii uu yahay siday beentan uga dhacday waa qabla albuluuq bay leeyihiin isagoo yar oon baqaan gaarin buu sidan u xujeeyey qowmkiisa ayb qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim lam afcalhu maanan samaynin aniga ee bal ee facalahu waxaa sameeyey kabiiruhum kooda weyn haadaa oo midkan abaa sameeyey marka wuxuu ka wadaa de kuwa yaryarood la caabudaysaan buu diidan yahay intii yarayd buu marka eber ka dhigay marka isaga keliya u rabaa in la caabudo nacam wahuwa akbaru minhaa fakasarahumna marka waa jejebiyey fas'aluuhum bal su-aala oo weydiiya in kaanuu hadday ahaayeen iyagu ama haddii ay yihiin yandiquuna kuwa dhawaaqaya hadday hadlayaan xadiidka marka abu hureyra nabiguna de sheegay sal ll slam wuxuu lam yakdib ibraahimu ilaa halaata kadibaatin itnataani minhuna fi daat illaahi laba ilaahay dartii bay ahayd allay ku saabsanayd marka uu yidhi inii saqiim iyo middan midda kalena waa marka xaaskiisii uu yidhi waa ukhti ninka boqorka jabbaarka markuu qabsaday uu yidhi marka maxay tahay markaasuu yihi waa walaashay ukhtiya hadda wuxuu ka wadaa islaam xaggeeday walaal aan ku nahay buu isa u jeeday waa iska soo daayey marka adu sidaasna marka waa jirtaa farajacuu ilaa anfusihim farajacuu waxay ku laabteen dib ugu laabteen ilaa anfusihim nafahoodii oo yacni way fakareen waay cuquushoodii bay dib ugu laabteen faqaaluu waxay yidhaahdeen inakum idinku antum idinka unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay ee gardarrada qaba ah maxaad gardarro aad ku qabtaanna waxaan hadlaynin awalba idinkaa caabuday waxaa marka nasiib darro ah marka aada nasiib darro iyo foolxumo u ah dad cilmina sheeganayo ama muslimnimo sheeganayo diinta inay aqoon u leeyihiinna sheeganayo inay leeyihiin ilaahay ma hadlo inay leeyihiin oo sifaadka ilaahay ka mid maaha in isagu uu hadlo hadal la maqlaayo oo yacni jibriil maqlay oo nabiyullaahi muusa ou maqlay iyo ma jiro inay leeyihiin oo hadalka ilaahay lama maqlo waa wax uu nafsadiisa ku jira bes yacni ilaahay hadal la maqlayo oo dadku yacni la maqli kara ma hadlo in la yidhaaha meeshaana waxaan ku haynaa asnaamaa la ceebeeyey maxaa asnaamta lagu ceebeeyey ma hadli karaana dhib hadalka ma soo baxayaa lagu ceebeeyey haddaad tiraa marka ilaahay subxaanahu watacaala isagana hadal kama soo baxo sow uma ekaysiinin asnaamtii iyo ilaahay soo iskuma shabihin waa mashaakil jira waay wax caqiido lagu tilmaamayo dad badan oo laga yaabo in yacni culimo loo arkayabaa haddana nasiib darro meeshaas dhex taagan foolxumadaa dhex taagan maxay ka cararayaan markaas waxay ka cararayaan hadal marka la yidhaaha hadalka alla waa soo baxaa waa la maqlaa marka la leeyahay waxay leeyihiin hadalku wuxuu u baahan yahay dhuun uu soo maro wuxuu u baahan yahay carab dhaqdhaqaaqo wuxuu u baahan yahay meelo uu codka ka soo baxo makhaarij buu u baahan yahay ee waxaas ilaahay waa ka nasahan yahay bani aadamkaa waxaas leh carab iyo ilka iyo dhuun iyo codka uu kasoo baxo ilaahay waa ka nasahan yahay oo bani aadamkaa waxaa le saa darteed ilaahay wax laga maqlaayo ma jiran ee waxaa la leeyahay marka idinku bani aadam inaad alle ku shabahdaana ka cararteen laakiin dhagax malaasan baad ilaahay ku shabahdeen horta dhinacaas marka caqli ahaan waa ku xumaateen dhinaca labaad waxay tahay ilaahay waa hadli karaa isagoon waxaasoo dhanba loo sugin hilka iyo gowso iyo af iyo dhuun iyo iyadoon loo sugin ayuu rabbi hadli karaa soo maaha waxaana ku tusaaya inuu hadli karo makhluuqaadka qaar aan dhuun iyo af iyo gowso lahayn ayuu alla ka dhawaajiyey allihii iyaga ka dhawaajiyey maka hadal isaga ma hadli kara miyaha imaam axmed sidaas ugu jawaabay nimankaas waxaana ku tusaya qowluhu tacaala markuu alla yidhi waqaala lahaa walilardi itiyaa طawcan aw karhan qaalataa ataynaa طaa'iciin samada iyo dhulku waxay yidhaahdeen buu alle yidhi ataynaa waanu kuu nimid ilaahu daa'iciina anagoo ku adeecsan qaalataa cirkii waa hadlay dhulkiina waa hadlay ma hadlin haddii la yidhaha aayaddaa la beenina waa hadlay haddii la yidhaahdana dhuuntoodii aaway marka iyo ilkahoodii nag male waxaa kaloo sidoo kale jiro qiyaamaha marka la tago wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kula shayin maqaarkan baa hadlaayo maqaarkan meel duleesho ma leh nacam oo codka uu kasoo baxo haddana ilaahay waa ka hadal siinaa qiyaamaha nacam isagii marka ma hadli waayey isagoo waxaasoo aalaada aan lahayn maya waa hadli karaa ilaahay waa qaadir wax kasta waa awoodaa nacam marka caqiidada foosha xun ayaa waxaa lagu tilmaamayaa marka caqiidatu ahlisunna waljamaaca lagu tilmaama caqiidada ashcariyadu waa caqiidatu ahlisunna waljamaaca laleeyahay nacam waxaasna daamaadkaasna waa ka buuxaa caqiidada marka saxiixa ah ma ahan caqiidada ashcariyada waa caqiidadii ay imaamu shaafici aaminsanaa oo imaam axmed aaminsanaa oo imaam malik aaminsanaa a'imada diinta aaminsa ay aaminsanaayeen nacam muctamadka fiqiga marka la joogo iyo furuucda shaaficiyiin baan ka nahay baa la leeyahay nacam marka la joogo usuusha iyo ictiqaadkuna dad kalaan ka nahay baa la dhahayaa nacam le aawe yacni wax imaamu shaafici cilmigiisa ma wuunan ku jirin usuuluddiin caqiide miyaanu ku jirin waa ku jiray laakiin waa dulmi iyo mukhaalafo waxa looga leexday wixii marka furuuc salaada ku tacalluqdana waxaa la leeyahay maya ilaa wa ilaa anagu shaaficiyaan nahay marka masaa-ishaan oo kale laga hadlayana leanna shaafici dadka aaminsan ilaahay ma hadlo waa gaalaysii jiray kutubta waxay ku taallaana taraaji taraajimtiisa isaga yacni sanad asaaniid saxiixa looga warinayo wixii marka shaafici caqiide u ahaana ma rabtid nacam marka in aada xamladaas iyo weeraradaas tirada badan in marka layska ilaaliyo waaye meelahan oo kalena in lagu baraarujiyo waa waxyaabaha qofka wax sheegayo waajibka ku ah marka mana qari karno waana shay waajib nagu ah shaygaasna nusxan lil ummaan u sheegaynaa marka ayb dadka marka iyagu yaynan kala celinin ummadahe yaynan ku mashquulin dadaa iskhilaafsan ha ku mashquulaan inay wax bartaan oy ogaadaan labadan iskhilaafsan inta caqligooda ka shaqaysiiyaan ciddii toosan yani haddaba nina dhagax buu rabbi ku shabahayaa ee nina wuxuu leeyahay war ilaahay wax shabahaa ma jiraan wa waana hadli karaa siduu sheegtay waxa isagoon bani aadam lagu shabihin buu hadli karaa ciddii marka xaqa uu xaggiisa jiro qofku waa fahmi karaa ayb marka sidaabuu alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nabiy llaahi ibraahim lama afcalhu bal e facalahu waxaa sameeyey kabiiruhum kooda weyn haadaa kan ah fas'aluuhum su-aala in kaanuu hadday ahaayeen yandiquuna kuwa hadlaya oo dhawaaqaya farajacuu way laabteen ilaa anfusihim nafahoodiibay u laabteen cuquushoodiibay dib ugu laabteen faqaaluu waxay yidhaahdeen inakum idinku antum idinku addaalimuuna kuwa dulmi falay baa tihiin idinkaa dulmi galay uma markaa dabadeed nukisuu waa la gembiyey calaa ru-uusihim madaxyadooda ayaa la foorariyey ayaa loo foorariyey ayb markaa faqaaluu waxay yidhaahdeen laqad calimta la wallaahi qad calimta waad ogaatay ibraahimow maa haaulaa'i kuwa maa haa-ulaa'i kuwan ma ahaanin yacni yandiquuna kuwa hadlayo dhawaaqayo inaynan ahaanin waad og tahay adigaba maxaad naga su-aalay waay marka meeshaa marka gartii markuu ka helay qaala wuxuu yidhi afatacbuduuna ma caabudaysaan waayahay min duunillaahi alla sokadii miyaad caabudaysaan maa shay laa yanfacukum aan idin anfacaynin haddaad caabuddaan shay-an waxba aan idin taraynin walaa yadurukum aan idin dhibaynin haddaad ka tagtaan cibaadadiisa uffin uf iyo yacnii qurun ayaa lakum idinka idiin sugnaadood leedihiin iyo walimaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokadiisa afalaa tacqiluuna miyaydnan caqli lahayn oo wax garanaynin uma markaa dabadeed alla wuxuu yidhi nukisuu waa la gembiyey oo waa la foorariyey calaa ru-uusihim madaxyadoodaa loo foorariyey yani sifo foolxun waa qofka madaxiisii marka dhulka la geeyo la gembiyo lugaha kor loogu taago hadda laakiin ujeedku wuxuu yahay caqligoodii baa la gembiyey marka markii hore waxbay garteen waa kuwii yidhi laqad waatay dhaheen inakum antum aldaalimuun tanaasula kasoo muuqday shaqaawadii baa ka qaalib noqotay iyo nasiib xumadii alla u qoray oo iyaguna ay ahal u ahaayeen ayaa ka qaalib noqotay markaasay yaa caqligoodiiba waa la gediyey marka uma markaa dabadeed nukisu waa la foorariyey calaa ru-uusihim madaxyadoodii ayaa loo gembiyey oo loo foorariyey wa qaaluu waxayna yidhaahdeen laqad calimta lawallaahi qad xaqiiqeha calimta ibraahiimow waad ogaatay adiga maa haa-ulaa'i maa haa-ulaa'i kuwan maahan yandiquuna kuwa inay inay yacni kuwa dhawaaqayo inay dhawaaqayaan kuwani ma ahaanine adigu taas waa og tahay fa kayfa tas'aluhum yacni fa kayfa nas'aluhum seen u weydiinaynaa ee ibraahimow adiguba waa og tahay inaynan dhawaaqaynine seen inaga u su-aalaynaa waay marka ayb ibraahim marka xaggiisay usoo jeesatay xujada adigiiba waad ogaatay inaynan hadlaynine seen wax u su-aalnaa kuwaan markaasuu ka faa'iideystay marka qaala wuxuu yidhi afa tacbuduuna ma caabudaysaan waayahay min duunillaahi alla sokadiisa maa shay miyaad caabudaysaan laa yanfacukum aan idin anfacaynin shay-an waxba aan idiin anfacaynin in cabadtumuuhu haddaad caabuddaan walaa yadurukum aan idin dhibaynin in taraktum cibaadatahu haddaad cibaadadiisa ka tagtaan uffin yacnii uf iyo qurun ayaa lakum idinka idinka idiin sugnaatay walimaa ta yacnii uf noqda iyo yacnii qurun baa idiin sugnaaday idinka iyo walimaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokadiisa afalaa tacqiluuna miyaydnan wax garanaynin caqli miyaydnan lahayn qaaluu waxay yidhaahdeen xariquu guba markaa markii xujada ay noqotay laysku celceliyey uu ka xujo badiyey ayaa marka waxay magangelayaan marka xooggoodii markaa ninkan marka aan iska dhaqaajino hortaba aan iska horwareejino weliba si dad loo ciqaabo sida ugu xun aan u ciqaabno dab aan ku tuurno sidaas marka ha nooga wareego hawsheennana ha noo socoto waana de dariiqa ugu dambeeyo oo qofku magan galo waay markay xujadu ka hor timaado ka hor timaado dariiqa ugu dambeeyaa waa inuu marka wax ciqaabo waay hadduu awood leeyahay marka waxaan soo marnay yacni nabiyullaahi muusa waa kii yacni fircoon waa kii ku yidhi cadaabka waati waa kii ugu goodiyey xujajka markay ka hor yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen xariquu gubahu isaga guba ibraahim wansuruu uhiiliya aalihatakum macbuudyaalkiinana uhiiliya waa ilaahye marka loo hiilinayo in kuntum haddii aad tihiin faaciliina kuwa wax samaynayo bal haddaad wax samaynaysaan sidaa yeela xarqiga marka in la gubo ibraahim mufasiriintu intooda badan waxay leeyihiin waxaa ku dhaliyey nin min acraabi faris ka mid ah faris yacni dadkan farisiyiinta reer baadiyaalkooda carabta reer baadiyaalkooda acraabaa la yidhaha dadkan kale iyaguna ruumka acraabtooda barbar ayaa la yidhaha nacam faris dadkooda reer baadiyaha akraad baa la yidhaha iyagana alakraad nacam alfaad marka isku dhow dhow waayo marka acraabu faris nin ka mida ayaa u tilmaamay oo hala guba yiri de meesha nebiyullaahi ibraahim ku dhashay oo dadkiisu deganaayeenna waa dhulkan xaraan la yidhaahdo oo ciraaq iyo suuriya dhexdooda ah nacam xaraan ama dhulkan marka baabil iyo dadkan kaldaaniyiinta ay deganaayeen ayaa meeshaabuu joogay meeshaan hadda nimankaa way deganaayeen dabcan ayb siday ahaataba qaaluu waxay yidhaahdeen xariquuhu guba wansuruu ughiliya aalihatakum macbuudiyaalkiina in kuntum haddii aad tihiin faaciliina kuwa wax samaynayo sidii bay yeeleen marka nabiyullahi ibraahimna dabkii bay ku tuureen markii dabka lagu tuuray nabiyullaahi ibraahim xasbuna allah wa nicma alwakiil ayuu yidhi oo markaa nabiga xadiidka ibnu cabaas wuxuu ahaa xasbuna allahu wa nicma alwakiil qaalahaa ibraahimu xiina ulqiya fi nnaar wa qaalahaa muxamadu xiina qaala lahu nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum nabi nabiyullaahi ibraahim baa yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil markii dabka lagu tuurayay nabiyullaahi moxamed baa yidhi sala allahu calayhi wasalam markii la yidhi ummadihii dhammaantood baa ciidan kuusoo aruuriyeen oo adiga ay kugula dagaalamaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil buu yidhi marka kalsooni in rabbi lagu qabo oo kalsoonida rabbina la hubo oo rabbiga aada caabudeyso ood yacnii rabbigaaga ah inaad ku kalsoon tahay meesha marka waa aaday muhim u tahay marka markii lagu tuuray alla wuxuu leeyay qulnaa waxaanu nidhi yaa naaru dabay kuuni ahaw bardan qabow iyo wasalaaman nabadgelyo ahaw calaa ibraahiima ibraahim korkiisa ku ahaw dabkii marka ilaahay marka amar wuxuu siiyey qadari ah oo kowni ah amar baa la siiyo dabkii marka allah amar siiyo kunii bardan qabow ahaw baa la yihi qabow bay noqotay ila awoyd qudrada alla subxaana wax alla uu rabo kun kun ahaw waa ahaanayaan wasalaaman marka dabkii horta qabow ka noqaa la yidhi qabow markay noqotayna de qabowga laftiisa waa lagu dhibaatoodaa si aanu marka qabowgana ugu dhibaatoonin wasalaaman baa loogu darayo nabadgelyo noqo calaa ibraahiima ibraahim korkiisa ku ahaw sidaas baa marka ilaahay uga dhigay ugana badbaaday nabiyullaahi ibraahim dhibkii iyo shirqoolkii loo sameeyey marka alla wuxuu yidhi waaraaduu waxay la dooneen bihi biibraahiima ibraahim kaydan shirqool iyo hagar bay la dooneen fajacalnaa waxaanu ka dhignay hum iyaga al akhsariina kuwa khasaarada kuwa khasaaray oo khasaarada badan ayaanu iyaga ka yeelnay fii suurati saafaadna faaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum lasfaliin ay ahayd iyagaa marka kuwo hoose laga dhigay nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi dabkaa nabiyullaahi ibraahim lagu tuuray ee lagu shiday bahashan marka ilweynta la yidhaahdo ama wasaqa ayaa waxay ahayd dabka ayay afuufeysay oo nabiyullaahi ibraahim ay ku afuufeysay saas darteed baa nabigu sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi bahashaasi marka wuxuu amray ama uu fadli ka ratibay qofka hal darba ku dilaa intaasu ajara buu leeyahay buu yidhi laba mar qofkii ku dilaana intaa saddex mar qofkii ku dila intaa marka in la dilo ayaa marka loogu abaalguday oo iyada dilkeeda darajo iyo ajarba lagu helan ayb waxaana uu lagu cileeyey waxay tahay dhibkii ambiyaday ka qeyb qaadanaysay nabiyullaahi ibraahim dhibkiisa ayay ka qeyb qaadatay marka xayawaan haddii sidaa uu yahay maxaad umalaynaya marka qof fakar leh bani aadam ah la xisaabayo isaga hadduu ka qeyb qaato diinta lugooyadeeda iyo dhibkeeda hadduu ka qeyb qaato xaalkiisu see noqonaa marka xaal xun buu noqonaa marka waa inuu ilaahay uga towbad keenaa ee dembi kiisa una ha ku filnaado mid kale oo ilaahay diintiisa inaynay dadka gaarin oo laga hor istaago dadka iyo diinta la kala dhex galo in marka qofku aada isaga ilaaliyo waayo oo maxaa yeelay haddaad inaad diintii dhibto inaad nebi moxamed dhibtay oo kale unbay la mid tahay maxaa yeelay nebiyullaahi moxamed diintiisa diintan unbuu la yimid iyadaas ayaana wuxuu ah dadka inay ku badbaadaan oo ugu talagalay rabayna ayb marka maanta dhan inaad ka shaqayso wixii nebi moxamed uu necbaa adigii inaad qarash ku bixiso waqti ku bixiso awood ku bixiso waa khatar islaamnimada iyo midaasna meel islama gelayso leanna waa nifaaq ictiqaadi ah qofka inuu diinna waa aaminsan waa aaminsanahay dhaho shay oo u og yahay inay diin tahayna isagoo og inay diinta ilaahay tahayna oo haddana diidan yahay ama uu la dagaalamayo meel mays ma ysugu imaanayaan marka qofka waa inuu iimaankiisa ka fiirsadaa qulnaa waxaanu nidhi yaa naaru dabay kuunii ahaw bardan qabow iyo wasalaaman nabadgelyo calaa ibraahiima ibraahim korkiisa wa araaduu bihi waxay la dooneen nabiyullaahi ibraahim kaydan hagar iyo shirqool fajacalnaa waxaanu ka dhignay hum iyaga al akhsariina kuwa khasaaro badan ayaanu ka dhignay yacnii kuwa khasaaray wanajaynaahu waluutan ila alardi alatii baaraknaa fiiha lilcaalamiin wanajaynaa waanu badbaadinay hu ibraahim iyo waluutan luut ayaanu badbaadinay ila alardi dhulkii intii ka-a baanu u badbaadinay oon geynay allatii dhulka oo baaraknaa aanu barakaynay fiihaa dhexdeeda lilcaalamiina aanu u barakaynay markaa nabiyullaahi ibraahima de meeshii lagu dhibay waa isaga hijrooday oo waqaala inii daahibun ilaa rabbii sayahdiin waa kii yidhi waa iska tegay marka dhulkaa iyo shaam xaggaas ayuuna aaday nabiyullaahi luut ayaa raacay marka isaga fii suurati alcankabuut waxaa alla uu leeyahay faamana lahu luut waqaala inii muhaajirun ilaa rabbii waxaa nabiyullaahi ibraahim u rumeeyey luut waana la haajiray meeshay aadeenna marka dhulkaa iyo shaam bay aadeen nabiyullaahi luutna urdun iyo dhulkaas ayaa loo diray oo uu nebi ka rasuul uu ka ahaa qaryatu saduum waana soo marnay qisadiisa nabiyullaahi ibraahimna de wuxuu ku dhalayba ku ilmo dhalay isxaaq iyo yacquub iyo ugu koreen dhulkan shaam nabiyullaahi ismaaciil iyo bah kalena maka ayay joogeen labada dhul ee la barakeeyey baa marka ilaahay wax uga beeray nabiyullaahi ibraahim marka dhibaatadii ilaahay faraj buu ugu bedelay ilmo fiican oo ilaahay ambiyo ka dhigay oo isaga diintii ka reebo ayuu alla siiyey kuwa uu dhalay iyo kuwiisa kuway sii dhaleen ayuu alla siiyey dhibkii iyo waxii ay ku hayeenna meel uu uga tago oo uu diintiisa ilaahay ugu caabudana ilaahay waa geeyey marka dhib kastaa faraj unbaa ka dambeeya adiga unbaa lagaa rabaa inaad marka ilaahay dartiis iyo ilaahay caabudaadiis inay dhabkaa tahay bis intaasaa lagaa rabaa haddii taa la helo faraj buu ilaahay kuu furayaa subxaanahu wa tacaala wanajaynaa waanu wanajaynaadaan marka waxaa la tadmiininayaa bimacnaa akhrajnaa saa darteed baa ilaal loogu ta loogu yacni tacadi siiyey marka macnuhu wuxuu noqonayaa wanajaynaa ay wa akhrajnaa waanu bixinay hu ibraahim isaga iyo wa luutan iyo luud baanu bixinay ila al ardi baanu u bixinay dhulkii intii ka ah ayb allatii dhulka oo baaraknaa aanu barakaynay fiihaa dhexdeeda lilcaalamiina aanu u barakaynay waana shaam marka dhulkaasi bacd alculamaana maka iyay ku sheegayaan wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba naafila wakula jacalnaa saalixiin wawahabnaa lahu waxaanu u hibeynay ibraahim isxaaqa isxaaq baanu u hibeynay iyo wayacquuba yacquub baanu u hibeynay naafilatan xaal uu yahay ziyaado yacquub naafilatan marka xaal uu yahay ziyaado maxaa laga wadaa cunuga adiga aada dhashayna cunuga adiga cunuga aada dhashay adiga kow sii dhalo cunugaaga cunuga ou dhalo adiga naafilo iyo ziyaadow kuu yahay iyo subis nacam ayb saasoo kaley ka dhigan tahay marka naafilatan marka waa la xaaleyna ayb wawahabnaa lahu waxaan wawahabnaa waxaan u hibeynay lahu liibraahiima ibraahim isxaaqa baan u hibeynay wayacquuba baan u hibeynay naafilatan xaal uu yahay yacquub ziyaado uu yahayo isaga markaa yacnii loogu daray isxaaq buu isaga toos u dhalay yacquubna waa loogu sii daray maadaama wiilkiisii uu dhalay ayb wa kullan mid kastaa dhammaan ibraahim iyo iyo isxaaq iyo yacquub wa kullan dhammaan mid kastaa oo iyaga ka mid a jacalnaa waxaanu ka dhignay saalixiina kuwa susuuban baanu ka yeelnay wajacalnaahum aimata yahduuna biamrina waawxaynaa ilayhim ficla alkhayraati waiqaama asalaati waiitaa azakaati wakanuu lanaa caabidiin wajacalnaa waxaanu ka dhignay hum iyaga a'imatan hogaamiyayaalaan ka dhignay dad lagu daydo kuwa oo yahduuna hanuuninayaan annaasa dadka biamrinaa innaga amarkeenna ku hanuuninaya dadka sharcigeenna wa awxaynaa waxaanu u waxyoonay ilayhim iyaga xaggooda ficla alkhayraati khayraadka samaynteeda wa iqaamo salaati salaada oogiddeeda wa iitaa azakaati zakada siinteeda wa kaanuu waxay ahaayeen caabidiina kuwa caabudaya lanaa annagana caabuday ahaayeen intana marka allah ku ammaanayo subxaanahu wa tacaala ayb marka wajacalnaahum waxaanu ka dhignay iyaga yani ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub a'imatan ayaanu ka yeelnay a'imo dad lagu daydo marka meeshaan waxaad dareemeysaa nabiyullaahi ibraahim ducadiisii in allah uu ka aqbalay waid ibtalaa ibraahima rabuhu bikalimaatin faatamahuna qaala inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin duriyatii buu yidhi qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin duriyadiisii marka waxaa laga reebay kuwa daalimiintan kuwa aan daalimiinta ahaynee towxiidka iyo wanaagga uga dayday a-ima looga dhigay ee duriyadiisiina de waxaa ka mida kuwa fiican iyo kuwa xunba waa isugu jiraan fii suurati saafaad aan ugu tegaynaa wamin duriyatihimaa muxsinu wadaalimun linafsihi mubiin kuwii marka daalimka xagga dhig muxsinkii marka imaamaa laga dhigay ayb a'imatanna waa jamcu imaamin imaamna waa qofka lagu daydaa la yidhaahdaa a'imadana qur-aanka laba ayuu ka sheegay a'ima oo ilalhudaa kuwa hanuunka dadka looga daydo iyo a'ima ila dalaala kuwa baadida xaggeeda dadka ku hanuuniyo labadaba qur-aanka waa ku jiraan a'imatu lhudaa waa kuwan a'imatu dalaalana waxaan ugu tegaynaa fii suurati alqasas wajacalnaahum a'imatan yadcuuna ila annaar wajacalnaahum fircawn iyo dadkiisa a'imatanaan ka dhignay waa lagu dayanaa maxaa looga dayanaa xumaanta yadcuuna ila annaari dadkana naaray ugu wacayaan dadku marka waa labadaas qofku haddii uu yahay qof lagu daydo ima ila alhudaa wa ima ila adalaala marka ninkii dabaadi looga daydo waa dhib qabaa dembigii intuu baadiyeeyey iyo kiisii baa laysu dul saaraya walayaxmiluna awsaarahum liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamati aan soo marnay fii suurati naxli ayb marka qofku ilaahay ummad dadka kuwaa ilaahay inuusan naga dhigin aan weydiisanaynaa foolxumada dadka ku hogaamiyey iyo baadida ayb a'imada oo yahduuna hanuuninayaan annaasa dadka hanuuninayaan biamrinaa ku hanuuninaya amarkeena sharcigeenna dadka aimo kuwa yacni kuwa dadka ku hanuuniyaanu ka yeelnay wa awxaynaa waanu u waxyoonay ilayhim iyaga xaggooda ficla alkhayraati khayraadka samayntoodanu u waxyoonay ficla alkhayraat waa maxay alcamalu bisharaa'ic shareecada in lagu camal falo wa iqaamo salaati salaada oogiddeeda ayaanu u waxyoonay ayb yacni salaaddii in la ilaaliyo iqaamatan in la dhahay ahayd sida qiyaaska yani ka wadaa leanna aqaama waa afcala marka caynta ay ka jirato ayaa marka waxaa lagu keenaa masderkeeda aqaama iqaamatan ayaa lagu keenaa adaana idaanatan saasaa lagu keenaa hadda marka iqaamatan laguma keenin wa iqaamo salaati baa la yihi taadii waa la gooyey culimada qaar marka waxay yidhahdaan idaafada darteed baa ta'da loo gooyey qaar baa dhahaya ayb qaar kalena waxay leeyihiin waa sidan yacni marka mararka qaar ta'dii in la jaro way bannaan tahay awalba ta'dana ciwad kama ahayn bay dhahayaan caynta bugto marka in la jaraa waa dhici kartaa de qur-aankana de meesha luqada loo daliishado waaba qur-aanka waa ku waa ka mid luqa haddii la sugaayo qur-aanka shaahid waa noqdaa waxaana waa noqdaa ashcaartii carabta iyo xadiidka laftiisana de wou noqdaa sida ibnu malig iyo dariiqadiisu ay tahay marka waxaanu u waxyoonay ficla alkhayraati iyo wa iqaamo salaati salaada oogitaankeeda wa iitaa azakaati zakada siinteeda wa kaanuu waxay ahaayeen caabidiina kuwa caabudaya lanaa annagana caabuday ahaayeen wa luutan aataynaahu xukman wa cilmaa wa aataynaa waxaanu siinay luutan luut aataynaahu waxaanu siinay xukman xugun iyo wa cilman cilmi ayaanu siinay wanajaynaa waan badbaadinay oo waa korinay isagaan ka korinay min alqaryati qaryadii baanu ka badbaadinay yani dadkii qaryadii dadkeedii baanu ka badbaadinay allatii taa oo kaanad ahayd tacmalu inay samaynaysay alkhabaaitha xumaanta inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowma saw saw-in xumi dadkood ayay ahaayeen dad xun faasiqiina oo daacada rabbi ka baxay wa adkhalnaa waxaanu gelinay hu luud fii raxmatinaa naxariisteenna dhexdeedaan gelinay inahu luud min asaalixiin uu ka mid ahaada kuwa susuuban marka alla wuxuu leeyahay waluutan wa aataynaa luutan marka waxaa loo qadarayaa ficil yufasiruhumaa bacdahu waana ishtiqaalka waxaa naxwada lagu yiraahdo wa aataynaa luutan luut ayaanu siinay aataynaahu waanu siinay xukman ayaan siinay leanna ficilkii baa la mashquuliyey damiirkaa mashquuliyey marka ka hore marka waa in isagoo kale loo soo qadaro aataadana sideedaba laba mafcuul bay qaadan jirtay ayb marka wa aataynaa luutan luud ayaanu siinay aataynaahu waxaanu siinay xukman xugun iyo wa cilman cilmi xukunku marka waa nubuwada iyo cilman baan siinay wanajaynaa waanu korinay oo waa badbaadinay hu isaga min alqaryati qaryadii baanu ka badbaadinay allatii qaryada oo kaanad ahayd hiya iyadu tacmalu inay samaynayso alkhabaaitha fo dunuubta foosha xumayd xumaanta ay samaynayso xumaantooduna de waa soo marnay suuratu huud iyo suuratu lacraaf oo inay nimanka u tegi jireen waay iyagoo nimankaa nimanka u tegi jiray inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowma saw-in xumi dadkood ayay ahaayeen dad xunxun faasiqiina oo daacada rabbi ka baxay wa adkhalnaa waanu gelinay luud hu luud fii raxmatinaa naxariisteenna dhexdeedaan gelinay inahu isagu min asaalixiin uu ka mid ahaaday wa nuuxan id naadaa min qablu wadkur xus nuuxan nabiyullaahi nuux xus oo sheeg id waqti sheeg oo xus naadaa uu dhawaaqay nuux min qablu hadda ka hor uu dhawaaqay yacni min qabli luutin luud hortii ama min qabli ibraahiima luud iyo ibraahim iyo hortood ayuu rabbi u dhawaaqay ayb fastajabnaa waanu ajiibnay lahu isaga fanajaynaa waanu korinay hu nuux isaga iyo waahlahu ehelkiisii min alkarbi murugtii ayaanu ka korinay alcadiimi weyninka badnayd ee baryada uu rabbi baryay waa maxay oo nuuxan id naadaa min qablu baa la yidhi waa marka uu yidhi marka inii maqluubun fantasir ilaahu ii gargaar waa layga adkaaday iyo rabbi laa iyo iyo qaala iyo iyo suuratu nuux marka uu yidhi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara taasaa laga wadaa marka ducada meeshaan marka aayaddan waxaan ka fahmaynaa ducada iyo istiqaahada iyo gurmad dalabka in loo isticmaalo annidaa in loo isticmaalo hadda waxaa la leeyahay waa nuuxan wadkur xus nuuxan nuux id waqti xus naadaa ou dhawaaqay waa dhawaaqay maxaa laga wadaa rabbigiisba u qayshadayo yaa allah ayuu yihi yaa rabbi ayuu yihi rabbigiiba u qayshadayo murugta hayso iyo dhibka inuu ka qaado idan marka nidaha nidaa-u dalabku waa cibaado marka leanna nebigu wuxuu yidhaha ducaau huwa alcibaada adiga markaad dhibaato ku jirto xaalad adag cid asbaabteed maanta sabab lagaaga dhigana aanay jirin oo yacni asbaabtii alla ku abuuray oo kugu gargaari lahaydna ay maqan tahay haddaad u dhawaaqato fi lgeyb dadkii qofkii oo kaa maqan kula joogin asbaab uu kugu imaado aan jirin cidda adoo dhibna ku jiro marka aad tiraa yaa fulaan dhibkan iga bixi waayo macnihiisa nacam wax kale looma fasira ilaana waa kan qur-aanka nacam oo qur-aankii wuxuu leeyay waa nuuxan id naadaa buu leeyahy nacam dhibaa haysto wou dhawaaqay dhawaaqiisu waa maxay waa istiqaaha la yidhaahdaa waa gurmad dalab cidda adiga marka aada u dhawaaqato waad caabuday marka saas na waqtigaas shayga marka yacni qofkii oo kaa maqan asbaabtiisii ma leh oo kugu soo gaari lahaa markaad u dhawaaqayso ilaah baad la simaysaa leanna ilaahay baa ku maqlaayo adiga qeyb allah kugu maqlaayo wax cid kale kugu maqli mayso qeyb ayb wa nuuxan wadkur xus nuuxan nuux id waqti naadaa ou dhawaaqay oo uu u dhawaaqay rabbigii min qablu min qabli ibraahiima ibraahim hortiis nabiyullaahi ibraahim hortii nuux baa alla u dhawaaqay fastajabnaa waanu markaas sidii nabiyullaahi ibraahim aan ugu gargaarnay ayaan nuuxna hortii aan ugu gargaarnay fastajabnaa waanu ajiibnay lahu nuux waa ajiibnay fanajaynaa waanu badbaadinahu isaga iyo wa ahlahu ehelkiisa min alkarbi murugtii baanu ka badbaadinay alcadiimi aadka u weyneyd wanasarnaa waanu u gargaarnay hu isaga min alqowmi baan uga hilinay qoladii aladiina kuwaa oo kadabuu beeniyeen biaayaatinaa aayaadkeenna qoladii beenisay ayaan uga gargaarnay inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowma saw-in xumaan dadkeed bay ahaayeen yacni dad xunxun fa aqraqnaa waan maashaynay hum iyagii ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood kulligood waa maashaynay oo markaa yacni waan xaaqnay intii alla uu badbaadinayay uun ma ahane hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed